You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
baylod baa tahay diyaaradaha ad duulisa goormaa bilowd horta inaa baratid bayloodnimada Een, waxaan bilaabay december 2003gii ayaan galaaskii ugu horreeyay aan qaatay flyinka laakiin maada ahaan iyo galaas ahaan een, january waxaan bilaabnay 2004kii waa garta bayloodnimadu ma ahan xirfad caadiyan dadka intooda badan markay ama iskuul dhameeyaan ama iskuul ahaan ay aadan maxaa kugu dhaliya adig marka inaad baylood noqoto
waxaa igu dhaliyey aniga horta hore waxaan jeclaa aeronautical-ka guud ahaan aviation-ka een, engineering-kan aada u jeclaa waagii high school-ka aan dhameeyey waxaan joogay new zealand new zealand een, waxaan ka dalbaday air new zealand inaan engineering-kan galo Een, waa ii surtoobi weysay sanadkaas inaan helo waxay igu xujeeyeen hal subjecti oo dheeraad ah inaan sameeyo oo fisigis ah alxamdulilah fisigiska waa sameeyey waxaa dhacday new zealand australia aan soo guurnay australia markaan usoo guurnay waxaan noqonay een, dad wadan cusub imaaday oo entitlement badan aan u lahayn waxbarashada waxaan sugay labadii sano oo aan ku helay citizenka citizenka markaan qaatay ayaan waxaan apply gareeyey jaamacadda oo engineeringka aviationka runtii saddex bilood markaan lix bilood markaan dhiganayay een, waxay noqotay waxaan doonaya ma ahayn waxaan dareemay inayn ahayn waxa aan mustaqbalkayga dhan rabay inaan barto inay noqon macalinkaa la tashtay wax badanoo wuxuu dhahay niyahow maxaa kala kulantay marka waxaan dhahay shaqadanba waxay kusoo koobnaatay isbaano maanta dhan la qaadayo iyo la furaayo iyo marka waxaan dhahay niyahow waxaan rabaa inaan cockpit ka galo oo duulimaadka dhinaceeda aan barto that was 2003gii ahayd Een, alxamdulilah aada uu ii caawiyey iskoolo esadan ku yaalo igu xiray Een, waxaa laysiiya trial oo flyinka ah halkaasay igaga bilaabatay waa garta marka caadiyan marka qofku ama jaamacad galaya ama waxyaalaha qaarkood la baranayo qaybna fasal baa lagu bartaa oo qalin iyo buug baa lagu dhigtaa qaybna waa tii baracticada marka bayloodnimada labadaas ma isugu jirtaa mise mar walba diyaaradda gudaheeda yaa qofka lagu baraa duulitaan maya labadaba waa isku jirtaa Een, groundka iyo practicalka Een, groundka horeeyo inaad fahansan tahay theoryga qaabka uu duulimaadka u baxo wuxuu ka kooban yahay Een, laysan ahaan waxay ka kooban tahay wax la dhaho s p l student pilot licen kabacdi qofku wuxuu qaadanayaa b p l iyo s- commercial c p l-ka marka laysin walbo wuxuu wataa maadooyin aircraft engine qaabka uu injinka diyuuradda injinkeeda uu yahay general knowledge ahaan airframe-ka aeronauticalka diyuuradda aerodynamiga marka basiga ayay ku barayaan Een, kabacdi markaas b p l-kana markaa qaadatid xoogaa detail ah galaysaa ilaa commercialka ah ka qaadatid marka labadaba waa isku jiraan practicalka iyo theoryga imise kugu qaadata marka inaad dhameysid waxay igu qaadatay laba sano igu qaadatay inaad full pilot inaan ku full noqotid.
pilot ku noqdo waa Ee, gartay Eh, caadiyan marka iskuullada wadankan jaamacadahoo kale la galo australia eh, dadku lacag hex la yirahda qaataan dayn bay qaataan bayloodnimadoo kale nidaam noocaasa ma jira mise waa qofku inuu jeebkiisa kala baxo berigii hore ma jirin in een, hexka baylodnimada dowladda ay approve garayso Een, waxaa dhacday waagii hore dad badan baa appro- waagii hore waxay ahayd eligible bay dadku ahaayeen inay ku qaataan hex dad badan baa si pleasure ahaan laysinka ugu apply gareeyey een, hexka aana u qaadanin professional marka dowladda sharci waxay kusoo dejisay inay fangareyneninba wax commercial ah Een, hadday noqoto xirfad iyo hadday noqoto pleasure marka waqtigaas qofka inuu iska bixiyo ayay ahayd Een, aniga waa shaqaysan jiray saddex beri Een, afarta berina jaamacadeeda aadi jiray oo ka dhigan jiray Een, aviation schoolkayga muraabin ku yaalo waa gartay hadda afrikaad ka shaqaysaay oo duuliyaad ka tahay soomaaliya iyo kenya Eh, ma adaa iska go-aansaday inaad afrika diyaaradaha ka kaxaysid oo australia shaqo ka weyday mise adaa iska raba inaad afrika ka shaqaysid aniga xasanow waa mahadsan tahay waxaan dhameeyey labadii kun iyo lixdii Een, laba sano ay igu qaadatay inaan shaqo inta ka helo runtii een, wadankan aviationka aad buu u adag yahay ma ahan diin ahaan ama cunsuri ahaan ma aha Een, shaqada helitaankeeda ayaa adag wax kalena ma ahan Een, system adduunka ka jira waxaa waaye yaa taqaanaa ma ahan maxaa taqaanaa marka shaqooyinka badana aviationka ah xafiiska ma soo dhaafto nin walbaba qofka uu yaqaano ayuu recommendation ku sameeyaa laba sana iska daba wareegayay iskuulkii aan ka baxay ayaa waxay offer gareeyeen inaan sameeyo instructor macalin ka noqdo oo dadka baro qeybta pilotinka anigana ma ahayn programkeyga inaan macalin noqdo laba sano ka bacdi waxaa dhacday kabtan waxaa jiro inta degan australia malborn maxamed yuusuf cigaal la dhaho oo somalia airline wada jiray kabtan maxamed yuusuf aa dhowr jeer wuxuu igu baraarujiyey inuu waxaan aan shaqada tagsigan waday markaas wuxuu dhahay niyaho iskaga tag waxaan xirfadan aad wadid aada baratay ayaa shaqo ku helaysaa fursadaha ugu fiican aad ka helaysidna wadamada aad ka helaysid waxaa ka mid ah kenya aad buu runtii iigu dhiirigeliyey laakiin aragtiyada markaas waa ka duwaneyd labadii kun iyo sagaalkii novembaran go-aansaday inaan afrika u wareego adiga alxamdulilah waa wareegay laysinkeygayaan badashay kenyaan ku badashay laba sanay ugu qaadatay inaan wax shaqo helo qolyo australian ah oo kenya degan oo ku leh contract ku haysto congo brazaville qeybta brazaville kuwaasaan shaqo kaga helay halkaasay marka igaga bilaabatay aviationka karrierkeyga hadda waxaan u shaqeeyaa combany la dhaho air safari basekeenna waxaa waaye xamar waxaan u duulnaa gobolada dhexe ka hor waxaan u shaqeyn jiray combany la dhaho african express dabcan dadka badankood ay yaqaanaan combanigaas afar sano u shaqeynayay k ilaa aan la joogay kabacdii intaan usoo wareegay qolyo kalaa isoo wacatay oo waxay dhahday waxaan rabnaa inaa noo shaqaysid marka xoogaa conditionnaan ku xiray oo ah in yacni aniga pilot keliya aan rabin oo xoogaa aan rabo inaan xafiiskana fariisto marka alxamdulilah hadda combanigaas managing director aan u ahay waana duulaa laysinkeygaan ku ilaalsadaa sharci ahaan waxaa waaye inaad tree take off and tree landing samaysid basekeenna waxaa waaye xamar alxamdulilah waxa waaye runtii soomaaliya markaad fiilisid wadanka kenya oo kale aad baan uga horumarsannahay air transport meelaha loo duulayo dadkase hore iyo gadaal ugu socdaan xamaraan degannahay waxaan u duulnaa goboladan dhexe oo dhan dhinacan markii laga bilaabo beledweyne guraceel cadaado dhuusamareeb cabudwaaq gaalkacyo garoowe dhinacan waxaan ka aadnaa baydhabo doolow baardheere iyo kismaayo halkaasaan ka shaqaysanaa waa gartay baylodnimadu ma aha xirfad dad badan oo soomaaliya ay bartaan waxaa laga yaabaa australia oo dhan inaad qofka keliya tahay marka intii aad baranaysay iyo intii aad ka shaqaynaysid maxaa ugu fiicanoo maxay uga duwan tahay xirfadaha kaloo aad isleedahay alalehe saas way ku fiican tahay qofkiisa hadda is yiraahdaa alale sida ibraahin oo kale ku dayo oo baylod noqo maxaad uga digaysaayoo kuugu adka ama ugu dhib badnaa intaad kusoo jirtay
wallaahi horta hore markii aad baranaysid ama xirfad cusub aad bilaabaysid haddaadan haysan qof meesha kaaga horeeyo waa ku guuleysanaysaa evanjuli hadday kaa go-an tahay laakiin caqabada badanaa maraysaa laakiin anigoo kale hadda qofka maadaama aniga aan soo jabay wadooyinkii aan maray ma maraayo shotkaad oo dhan aan u marsiinaya dadka aan marsiinaya dhalinyaro ilaa hadda barataa jirto oo aan advice siiyo continuously alxamdulilah meel fiicanayna marayaan qaarkood waa dhammeyn rabaan qaar meel dhexe marayaan runtii baaloodnimadana wax adag ma aha waa xirfad xirfadaha ka mid ah waxyaabaha oo aan ugu jeclahay oo ugu fiican xirfadda ugu fiican ay tahayna waxa waaye you flying one of the most expensive machine on earth adduunka mashiinka ugu qaalisan ayaad wadaysaa aad saaran tahay ayaa kabtan ka tahay ama aad kumaan garaynaysaa marka waa one of the best kariya qofka uu heli karo aniga aan aaminsanahay
waa gartay dabcan mashiinka ugu qaalisan baa tira laakiin dhibkeedu wax way sanadihii u dambeeyey maleeshiya diyaaraday leedahay dhacdo ilaa haddaan la aqoon meelay jirto indonesia midbaa waa dhawad ka dhacday etoobiya hadda ugu dambeysay shirkadda bowen oo diyaarado badan sameysa aad baa hadda dhibaata u haysataa marna waxyaalahanoo kale markaad aragtid diyaarad baa dhacday lagu yiraahda marmar ma istiraahdaa meelaha gaari iyo taraag iyo wax ka kaxayso dhulkaaga dib ugu soo noqo ma istiraahdaa marna cabsi noocaas ma u gashaa maya qofka bailotka ah wuxu uu ka baqaa inuu ku dhinto accidenti marka uu shaqada u socdo gurigiisa ilaa shaqada inuu gaarigaas accident ku dhinto ayaa most fearka cabsida ugu weyn ay tahay diyaraddan waxa waaye guud ahaan waa diirad aada loo ilaaliyey looga warqabo dhinac walbo waxayna leedahay boqol back up hadduu hal xaba halaabo xabad kala cover ku sameynayo xabad hadduu halaabo xabad kala cover ku sameynayo markii laga reebo dhacdadii malaysia diiradii malaysia ahayd taas xoogaa mystery iska noqotay ilaa hadda weli wax official report soo baxay ma jiro laakiin diiradahan boinka oo maxka ay ugu yeeraan aid ama nine waa model cusub oo boinka ah long distancingna ma aha diiradahan short holka loogu talagalay saddex saac afar saac shan saac ayaa loogu talagalay ayada naftirkeeda xataa final report weli ma soo bixin laakiin sida guud ahaan aan dareemeyno systemka waxaa jiro stool wax la dhaho stoolka waxaa waaye diiradda laba qeybay u kala baxdaa wax la dhaho trust oo ah matoorka iyo wax lifti la dhaho liftiga waxaa abuuro garbaha matoorkana waa waxa hore u riixo liftigana waa waxa kor u qaado marka istoolka wuxuu ku imaadaa diiradda marka ayna sameyn karin lifti dheeraad ah oo maximum ay samaysay anymor wixii ka badan waa sidii matalan tusaale haddaan kuusii xasan gaariga oo kale gaariga markuu dalcadda koraayo hadduuna helin sheelaro enaaf ah waxaa dhacaysa inuu gadaal usoo noqdo ama xamuulka uu ku badan yahay ama adiga un waa garanaysaa theoriga aan ka wado marka stol systemka oo diiradda maxiga ay ku samaysay softwareka yani ilaa hadda wax xaqiiqa ma jiro report laakiin sida aan dareensannahay softwareka ayaa wuxuu sameynayaa akhrin qaldan marka diiradda ayadoo aana gaarin meesheedii ayaa qasab waxay u sameynaysaa inay recovery sameyso yani waxay dareemaysaa inay speedkii loogu talagalay aynu ku jirin marka recovery inay samayso afkay hoos u dhigataa pull ay sameynaysaa kabacdina push ay sameynaysaa marka low altitudeay diiradda maraysaa marka dhibaatooyinka ugu waan hadda lala yaabin yahay waxaa waaye diiradaha waxaa sharci ah oo systemkana ay nagu baraan bugaagtana ku qoran tahay the moment ay kacdo in autopilot la geliyo laakiin autobilotka waxaa la rabaa inuu bilotka override ku sameyn karo uu kala wareegi karo wakhtiga uu rabo laakiin hadda waxaa la garan layaa diiradaha maxiga bilotka awood uma laha inuu override ku sameeyo uu kansal gareeyo autobilotka marka waxaa loo kansalay oo keenaya waxyaabahaas waay laakiin run ahaantii guud ahaan air transport waa waa safesty machine oo adduunka yaallo markii loo fiiriya taariikh ahaan ama historiga markii la baaro dhimasho markii la dhaho statistic ahaan baabuur waa aragti inta ku dhimato inkastoo magaaladan malban hadda maasha allah one of the safest ay tahay accidentiga laakiin still number of accident ku dhinto maalintii ama bishii ama sanadkii markii loo barbardhigo diuradaha adduunka ma u soo dhowaanayaan marka dhacdadan oo kale waa wax dhacdo waana aragtay sida loo actigareeyey oo quickly diuradaha adduunka dhan hal mar looga joojiyo marka waa waa wax aada u wanaagsan waa xirfad aada u fiican yaan laga baqin guud ahaan waxaan kula talinaya dadka in worigaasi iska daayaan
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.